بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ربنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal kusoo dhowaada koorsadii tafsiirka qur-aanka kariimka in sha allahu tacaala maanta waxaynu soo qaadan doonaa suuratu alkaafiruun suuraddaas ayaan isku dayi doonaa in aynu fasirno in sha allahu tacaala suuraddan walaalayaal waa suuratu lkaafiruun waa suuradda boqol iyo sagaalaad ee tartiibta suuradaha qur-aanku qaabka isugu xigan waa suuradda boqol iyo sagaalaad waa suurad makiya yacni magaalada maka ayay kusoo degtay waa suurad ka kooban lix aayadood ayay ka kooban tahay sidoo kale waxay ka kooban tahay soddon kelmadood ama soddon eray iyo shan iyo sagaashan xaraf ayay suuraddani ka koobantay suuraddan sababu nusuul ayay leedahay macnaha sabab ay kusoo degtay ayaa jirta waxaa la dhahaa markaa walaalayaal gaaladii reer quraysheed ayaa nebiga u timi calayhi salaatu wasalaam oo waxay usoo bandhigeen oo ku dhaheen moxamedow sanad waxaad nala caabudaa sanamyadayada iyo markaa ilaahyadayada baatilkaa nala caabud adigana hal sanaan kula caabudaynaa ilaahaaga rabbigaaga ilaaha xaqa ah baan kula caabudayn kadibna waxaa soo degtay markay bandhigaas soo bandhigeen ayay suuraddan suuratulkaafiruun ay soo degtay suuraddan fadli ayay leedahay walaalayaal fadligeeda waxaa ka mid a in ay u dhiganto rubaca alqur'aan yacni qur-aanka afar meelood marka loo qaybiyo hal meel ayay u dhigantaa sida aawadeed qofku haddii uu akhriyo muslimka ay afar jeer suuradda fa ka'annamaa qara'a alqur'aana kullahu wey waa sidii qof akhriyay qur-aanka oo dhan oo rubuc bay u dhigmaysaa iyo afar meelood meel ahaan ama afar dalool marka loo qaybiyo dalool ahaan ayay qur-aanka u dhigmaysaa akhrinteedu sidoo kale waxaa ka mid a fadligeeda inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu akhrin jiray suuraddan xilliga dawaafka yacni dawaafka marka cimrada iyo xajka marka uu dawaafo waxaa la tukadaa laba ragcadood baa lagu tukadaa maqaamu ibraahim gadaashiisa yacni meesha maqaamu ibrahim meeshii nebi ibraahim uu istaagi jiray oo masaajidka beytka ilaahay xurmaysan halkaas baa lagu tukadaa haddii ay ku suurtoobi weydana meel kal meel kastoo ka mida yacni beytka ilaahay baa lagu tukan karaa labadaa ragcadood nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu faatixada uu akhriyo waxaa kale uu akhriyi jiray ragcadda koowaad qul yaa ayuha alkaafiruun ayuu akhriyi jiray sidoo kale ragcadda labaadna wuxuu akhriyi jiray faatixada kadib qul huwa allahu axad ama suurat likhlaas ayuu akhriyi jiray waana xadiis kusoo arooray fi saxiixi muslim sidoo kale walaalayaal suuraddan fadligeeda waxaa ka mid ah inuu rasuulka ilaahay akhriyi jiray labada ragcadood ee ka horeeya salaada fajriga ama salaada subax ka horeeya labadii ragcadood ee ka khayrka badnaa adduunyada oo dhan labadaa ragcadood nebigu wuxuu markuu faatixada uu akhriyey ragcadda koowaadna uu akhriyi jiray qul yaa ayuha alkaafiruun ama suurat lkaafiruun ayuu akhriyi jiray ragcadda labaadna qul huwa allahu axad ama suurat likhlaas ayuu akhriyi jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiidkana waxaa soo warinaya ibnu cumar radi allahu canhuma oo wuxuu leeyahay muddo bil ah ayaa nebiga aada u fiirsanayay waxaana ii caddaatay inuu suura yacni suuradda qul yaa ayuha alkaafiruun uu ku furfuranayo ragcadda koowaad ee labada ragcadood ka horeeya salaada markaa subaxa ka dambana uu akhrinayo markaa qul huwa allahu axad waxaa kaloo ka mid ah fadligeeda suuraddan waxaa la akhriyaa ama waxay ka mid tahay qur-aanka la akhriyo marka qofka muslimka uu seexanaya habeenkii oo saxaabigii la dhihi jiray jabala ibnu xaarith oo ay walaala ahaayeen saxaabigii zayd ibnu xaaritha radi allahu canhu ayaa rasuulka ilaahay baa wuxuu ku dhahay jabala jabalow markaad seexanaysid waxaad akhridaa qul yaa ayuha alkaafiruun akhriso oo dhame suuraddaa dhammayso buu yidhi maxaa yeelay suuraddaasi waxaad beri ka noqonaysaa gaalnimada iyo kufrigaad beri ka noqonaysaa ee sidaa uu ku seexo oo akhriso sida awadeed suuraddan waxay ka mid tahay ducooyinka iyo adkaarta iyo quraa'aadka la akhristo markaa yacni qofkii intaanu seexanin ka hor weeyaan suuraddan walaalayaal suurat lkaafiruun waxay ku bilaabmaysaa bisinkii bismi illaahi araxmaan araxiim bimacnaa ay abda-u biismi illaah waxaan ku bilaabayaa ama ay ku bilaabantahay magacii ilaahay allahaas oo sifooyinkan iskale arraxmaani oo ah allaha raxmaanka ah ee naxariista guud leh alraxiima allahaasoo naxariista gaarka ama khaaskaana iskale qul waxaad dhahdaa rasuulka ilaahayow yaa ayuha alkaafiruun gaalooy waar waar nimankiinan gaalada ahay waar gaalooy sidaa dhaha baa lii qul waynu garanaynaa qul waa soo marnay dhowr jeer in ficil amar ay tahay oo wax la faraya rasuulka ilaahi calayhi salaatu wasalaam yaa ayuha waxbaa lala hadlaya yaa markaad maqashid waa waxbaa loo yeedhayaa waa dhawaaq luuqadda afka carabida marka wax loo yeedhaya ayaa la adeegsadaa markaa wuxuu lala hadlayaa cid baa lala hadlaya yaa ayuha kuwiinaasa lala hadlay warnim kuwiinaa lala hadlayo alkaafiruuna ee gaalada ahi alkaafiruuna ee gaalada ah kaafiruuntu waa maxay kaafiruuntu waa yacni kelmadda kafara luuqa ahaan luuqadda afka carabida dhowr macno leedahay laakiin istilaaxan sida yacni mustalaxa ah ee lagu ereybixinta caadiga waxay weeye macnaheedu waa waxii qofkii ka gaalooba walciyaadu billah diinta islaamka ama ilaahay rasuulkiisa ka gaalooba ayaa kaafir la dhaha siduu ilaahay u dhahay subxaana wa tacaala waladii khalaqakum faminkum kaafirun wa minkum muumin ilaahay waa kii idin abuuray waxaana idinka mid ah ku kaafir ah iyo midkaa mid mu'min oo ilaahay rasuulkiisii markaa rumaysan iyo mid ilaahay rasuulkiisa aan rumaysnayn ayaa idinka mid a marka kaafir macnaheedu waa qofkii aan ilaahay rasuulkiisa rumaysnayn ayaa la dhahaa kaafir noocu doonaba ha noqdo marka noocu doonaba ha noqdo kaafirkaasi marka qul yaa ayuha alkaafiruuna waar nimankiinan ama ciddiinan gaalowdayo cid gaara kuma socoto khitaabku wuxuu ku soconayaa cid kastoo gaala ama ha noqdaan mushrikiintii carbeed ee xilligaa noolay ama gaalada iminka diinta islaamka aan haysanin oo dhan noocay doonaan ha noqdaan noocyadooda kala duwan oo dhan ayay ku socotaa suuraddani waxaan ujeedaa marka waxa weye waxaa soo gudagelaya wax alaaliya wixii aan haysanin diinta islaamka oo dhan ayaa kufriga soo hoosgelaya hadduu ilxaad yahay hadduu calmaani yahay haddii uu yahay subxaan allah nasraani ama yahuudi ama buuliish ama hinduus ama zaroshar ama majuusi wuxuu doonaba ha noqdo wixii diinta ilaahay aan haysanin ee islaamka ayaa lala hadlaya yaa ayuha alkaafiruuna kuwa gaaloobayow laa acbudu ma caabudaayo maa tacbuduuna waxaad caabudaysaan anigu ma caabudayo waxaad caabudaysaan oo ah sanamyadii iyo ilaahyadii baatilka ahaa ma caabudayo sidaa dhe baa la dhahay rasuulka alle sala allahu caleyh wasalam walaa antum idinkuna ma samaynaysaan caabiduuna maa acbud macnaha idinkuna ma caabudaysaan maa acbudu waxaan anigu caabudo oo ah ilaaha xaqa ah ee rabbigayga ah eena caabudayo idinkuna ma caabudaysaan oo ma caabudaan waayahay walaa ana caabidun maa cabadtum walaa ana aniguna ma yihi caabidun mid caabidi doona yacni mid caabudi doona ama caabudaya maxay maa cabadtum waxaad caabudeen waxaa caabudeen ma caabudi doono mustaqbalka ma caabudi doono igama suurtoobaysa sidaas dhe baa le dhahay rasuulkii alle walaa antum idinkuna sidoo kale ma tihidin caabiduuna kuwa caabudi doona maa acbudu waxaan anigu caabudayo oo ah ilaahay xaqa ahaa ma caabudi doontaan afartaa aayadood eesoo aad yacni aada moodid inay soo noqnoqonayso culammada qaar waa isku khilaafeen macnaheedii qolo waxay tidhi labada aayadood ee hore iyo labada aayadood dambe waa isku macno weeyaanoo waa tikraar way soo noqdeen oo waa lasii akidayaayo yacni waa waa lasii adkaynayaa wixii ay markii hore ka warrantay labadii aayadood ee hore ayay labadan aayadoodee dambena sii adkaynayaan markaa way soo noqnoqdeen fasirkaa waa jiraa oo sida ay usoo noqnoqotay aayado badan oo qur-aanka ka mid a sida suurat raxmaan waxaa kusoo noqnoqday fabiayi aalaai rabbikuma tukadibaan ama faweylu lilmukadibiin aayadahaasi way soo noqnoqdeen suuratu mutafifuun yacni aayadahaasi way soo noqnoqdeen waxayna usoo noqnoqdeen noqnoqdeen yacni akidaad ama in lasii adkeeyo ayay usoo noqdeen sidaasoo kale ayaa culimmada qaar markay fasirayeen waxay dhaheen waa tikraaro waana lasii akidayaa oo waa lasii adkaynayaa marka culimo kale waxay dhaheen maya labada aayadoodee hore waxay ka warramaysaa wax iminka taagan yacni fal iminka taagan ayay ka warramaysaa oo waxaa la leeyahay nebigii allah wuxuu dhahayaa anigu ma caabudayo iminka waxaad caabudaysaan idinkuna iminka ma caabudaysaan waxaan caabudo labada dambena waxa weeye waa mustaqbalko waxa weeye anigu ma caabudi doono waxaad caabudaan idinkuna ma caabudaysaan ama ma caabudi doontaan waxaan caabudo qolana sidaas ayay ku fasirta qolo kalena waxay ku fasirto culummada ka mid ahi waxay dhaheen labada aayadood ee hore waxaa laga hadlayaa falka ama ficilka yacni falkan aad la timaadeen ee cibaadadii markaa wafaniyada ee diinta yacni gaalnimada ah falkaa lama imanayo anigu idinkuna falkan anigu la yimaadiyo camalkaan la yimaado ee lama imanaysaan labada aayadood sidaasa culammada qaar ay ku fasireen ee hore labada dambena waxay ku fasireen culummadaasi walaa ana caabidu maa cabadtum iyo walaa antum caabiduuna maa acbud waxay ku fasireen oo dhaheen waxa we looga jeedaa alqubuul alqubuul ayaa looga jeeda qubuulkuna waa yacni falkaa lamaydaan imanin waa yahay aniguna falka noocaasa lama imanin sidoo kalena idinkama aqbalayo falka aad la timaadeen idinkuna igama aqbalaysaan ama igamaydaan aqbalin falkan aan la imi iyo sharcigayigamaydaan aqbalin sidaana culammada qaar ayaa ku fasiray marka waa qowlal kala duduwan weeye mid walbana sidii dhankeeda markaad ka fiirisid waa waa mid saxa weeye laakiin sidai aniga ila xooga badan waxa weeye in labada aayadood hore ay ka warramayaan wax iminka taagan labada dambena ay ka warramayaan wax mustaqbalka markaa ka hadlaaya marka waxaynu ku fasiraynaa oon dhahaynaa laa acbudu ma caabudayo iminka maa tacbuduuna waxaad caabudaysaan idinku iminka ma caabudayo waa kow walaa antum caabiduuna maa acbud idinkuna ma caabudaysaan iminka maa acbudu waxaan anigu caabudo gaaladii ayaa lala hadlay waxaa la leeyahay idinkuna ma caabudaysaan iminka waxaan anigu caabudo waayah labadii aayadood ee hore waa iminkay ka hadlayaan wax iminka taagan walaa ana caabidu maa cabadtum waa mustaqbalkay ka warramaysaa ee macnaheedu waxa weeye walaa ana caabidun aniguna ma caabudi doono maa cabadtum waxaa caabudaysaan anigu ma caabudi doono mustaqbalka waxaa caabudaysaan waa yahay walaa antum caabiduuna maa acbud aniguna ma idinkuna ma caabudi doontaan waxaan anigu caabudo oo ah ilaaha xaqa ah ma caabudi doontaan mustaqbalka allahu akbar oo waxaa la leeyahay culummadu yacni aayadda dambe ee ka warramaysa mustaqbalka waxay kusoo degtay rag cayiman oo ilaahay uu ogaa inaanay weligood islaamayn inaanay he weligood islaamayn oo gaalnimo ay ku dhimanayaan sida abujahal iyo cuqba ibnu maciid iyo cutbe iyo shayba iyo waliid iyo raggii umaya ibnu khalaf iyo gaaladii waaweynaa raggaase markaa gaalnimada ku dhintay allana wuu ogaa qeybkiisa wuu ka ogaa ayaa markaa ay kusoo degto ay ka warramaysa oo laleeyahy kuwaasi xitaa mustaqbalka mayacni gaalnimay ku dhimanayaan mana islaamayan aayadda u dambaysa lixaad ilaahay wuxuu dhahay lakum diinukum waliya diin lakum idinku waa gaaladiiba lala hadlaya diinukum diintiinaan leedihidiin waliya aniguna waxaan leeyahay diini yacni ana diintaydaan leeyahay idinkuna diintiinna ana ana tayda diintu waa maxay diintu yacni waxa weeye waa waa qofkaas waa diin ayuu leeyahy horta kelmadda diin macnaheedu waa xisaab kelmadda diin waa xisaab maaliki yowmi ddiin suurat lfaatixa waa kusoo maray waa maalinta xisaabta maalinta xisaabta weeyaan marka diin macnaheedu waa xisaab way noqon karaysaa diin xisaabna way noqon karaysaa marka marka aayaddan markuu alla leeyahy lakum diinukum diintiinaan leedihidiin weliya diin ana diintaydaan leeyahay macnaheedu ma aha in gaaladii looga raali noqday diimahoodii raalli looga noqday ee meeshu waaba tahdiid waaba cagajuglayn waxa weeye waa digis ilaahay uu u digayo weeyaan subxaan allah marka ha ku kadsoomin halkan halkan waa loo digayaa gaaladii waxaa la leeyahay maalin aakhira idinka dambaysa iyo diintiiyo maalinta xisaabta idinka dambaysa bal iska caabuda idinku waxaa caabudaysaan maalin baa idinka dambayse markaa raalli loogama aha waxaan ay caabudayaan ama diin waxay ka dhiganayaan raalli loogama aha ee waxa weeye waa tahdiid oo waa loo digayaa oo waa loo cagajuglaynayaa oo ilaahay baa wuxuu leeyahay maalintii diyowmuddiin baa idinka dambaysa waa siduu nabigeenu lahaa calayhi salaatu wasalaam idaa lam tastaxi fasnac maa shi'ta buu dhaha rasuulku calayhi salaatu wasalaam haddaadan xishoonayn waxaad doontid yeel bal ka waran haddaan dhaho anu maba xishoonayaba ama qof uu dhaho anu maba xishoonayaba oo waxaan doonaan yeelaya ma raalli baa looga yahay maya ee ficilkani waa ficlu qowlka noocaasi waa qowlu tahdiid waa hadal lagu yacni lagugu digaayo iska jir baa lagu leeyahy laguma ogola inaad wax kastoo laga xishoodo aad la timaadid maya ee waxa weeye haddaad la timaadid baa looga jeedaa maalintii qiyaamaha kaa dambaysiiya maalin lagaala xisaabtamaayo waaye waxaa kaloo baraarujin mudan walaalayaal xilli maa la dhahayaa lakum diinukum waliya diin gaalka goormaad ku dhahaysaa diintiinaad idinku leedihiin ana diintaydan leeyahay ma mar walba ma markaad wada kulantaanba mise waa markaad waa diinta ilaahay usoo bandhigtid waa marka diinta ilaahay a loo bandhigo weeyaan ee yabooha islaamka loogu yeedho ee diinta loogu yeedho oo qofkaasi markaa uu diido ee uu ku adkaysto diintiisa ee uu ka gaaloobo ee uu beeniyo diinta islaamka oo la gaadhsiiyey markaa waa la dhihi karaya qur-aankuna wuu isdhammaystirayaa walaalayaalo aayaddan waxaa dhammaystirayaa aayado kale qur-aanka ka mida oo ilaahay wuu inoo sheegay subxaana wa tacaala in gaalka xilliga la dhahayo een diintiina ad leedihidiin in ay tahay marka loo digo ilaahay wuxuu dhahay subxaanahu wa tacaala fa in kadabuuka faqul lii camalii walakum camalukum antum barii'uuna mima acmal wa ana barii'u mima tacmaluun waxaad dhahdaa rasuulkii allow haddii ay ku beeniyaan bal u fiirso halkaa u fiirsada fa in kadabuuka markay hadday ku beeniyaan hadday ku beeniyaan waa maxay maxaa ka horraysay de haddii lagu beeniyo waa diintii baad u bandhigtay islaamnimadii baad ugu yaboohday markaasay ku beeniyeen markay ku beeniyeen ee ku adkaysteen markaa waxaad dhahdaa faqul waxaad dhahdaa lii camalii anugu camalkaygan horta leeyahay walakum camalukum idina camalkiina leedihdin antum barii'uuna mima acmal idinku beri baa ka tihidiin waxaan anigu camal falaayo wa ana barii'u mima tacmaluun aniguna sidoo kale beri baan ka ahay waxaad idinkuna falaysaan allahu akbar ma ujeedaa aayaddaa kale ayaa inoo caddaysay lakum diinukum walyadiin waxaa looga jeedo waxaa looga jeedaa oo aad ku dhahaysaa markaad u digtid oo aad u sheegtid diinta ilaahay oo markaa uu gaaloobo oo uu beeniyo oo uu ku adkaysto markaa waad dhihi karaysaa ilan waxaa u daliila fa in kadabuuka markay ku beeniyaan waa in lagu beeniye marka markaa mar walba iskama dhahaysid lakum diinukum walyadiin ee waa marka loo digo ilaahay diintiisa loogu yeedho oo markaa yabaha islaamka loogu yeedho ee uu gaaloobo oo ku adkaysto uu kibrow sanka taagu qooqo markaa waa la dhihi karaya subxaan allah ee weliba dhibna uu ku geysto waad ku dhihi karaysaa marka lakum diinukum waliyadiin ay waa la dhahay subxaanahu wa tacaala ayuu markaa wuxuu ku dhahay gaaladii markaa gaaladana markaa walaalayaal culamada qaar markay ka hadlayeen halkan kaafiruun qul yaa ayuha alkaafiruun markay ka hadlayeen waxay dhaheen waxaa lala hadlayaa sidaynu sheegnay yacni gaaladoo dhan baa lala hadlaya maaha gaalo cayiman ama cid gaara lalama hadlaayo ama yahuud ama nasaare si gaara loolama hadlaayo ee waa waa waa mid wax alaaliya wixii aan diinta islaamka haysanin oo dhan baa lala hadlaya marka halkan waxay soo dhex geliyaan culummadu waxay dhahaan gaaladaasi talow haddii ay la iswada raaciyey oo layidhi waa milo keliya weeyaan wax oo dhan iyagoo yani diimo kala duduwana la yidhi maadaama diinta islaamka aanay haysanin la israaciyo layidhi waa diin gaalo ayagu ma isdhaxlayaan ilan islaamka dhexdiisa waxaynu naqaanaa walaalayaal qofku hadduu muslim yahay qof gaal ahi ma dhaxlo wiil baa muslima aabihii baa gaala walciyaadu billah wiilkaa muslimka aabbaha gaalkaa ma dhexlaayo ama aabbaa muslima wiil baa gaaloobay wiilkaa gaaloobay aabbaha muslimkaa ma dhexlaayo waa sharciga islaamka waa sida sidoo kale laba gaalo ah oo nasraano ahi iyagu way isdhaxlaan laba aabba gaalahoo nasraania iyo wiil gaaloo nasraania way isdhaxlayaan ama mid yahuudiya iyo nin kale way isdhaxlayaan kuwaasi markay hal diin wada haystaan laakiin waxaa la ysku qabtay haddii labadii ay diintii gaalnimadii weyneed ay wada qaateen miladii weyneyd laakiin ay haystaan diimo kala duwan oo midna uu nasraani yahay midna uu yahuudi yahay miyay isdhaxlayaan maxaynu yeelaynaa diinta yacni islaamka dhexdiisii dowladdii islaamka dhexdiisana way ku nool yihiin marka waxa weeye waa laysku khilaafay imaamu shaafici wuxuu leeyahay way isdhaxlayaan sababtoo ah wax alaaliya wixii aan diinta islaamka waxa weeye sal ku lahayn oo dhan waa isku hal diino waa milla waaxida weeyaan subxaan allah halka imaamu axmed ibnu xambal raximahullah uu leeyahay maya isma dhexlayaan ayuu isagu dhahay maya isma dhexlayan marka waa khilaaf bayna alculamaa iyo bayna madaahib alislaam madhabyada islaamku ay isku khilaafeen calaa kulli xaal sida ay noqotaba aynu dul marna markaa hal mar qul yaa qul waxaa dhahda rasuulkii ilaahayow yaa ayuha alkaafiruuna kuwiinan gaaloobayow laa acbudu ma caabudaayo iminka maa tacbuduuna waxaa caabudaan oo sanamyadii iyo ilaahyadii baatilkaa ma caabudaayo walaa antum idinkuna ma tihidin caabiduuna maa acbudu kuwa caabudaya iminka waxaan anigu caabudo oo ah ilaahayga xaqa ah walaa ana caabidun maa cabadtum aniguna ma caabudi doono mustaqbalka maa cabadtum waxaa caabudaan walaa antum idinkuna ma tihidin caabiduuna kuwa caabudi doono mustaqbalka maa acbudu waxaan caabudo anigu oo ah ilaahayga xaqa ah waxayna si gaara ugu soo degtay banu nidhi gaaladii la garanaya inaanay islaamaynin lakum diinukum waxaa leedihiin idinku diintiinnii wixii aad diina ka yeelateen weliya diin ana diintayda ayaan leeyahay sidaasayay fasilkeedii u noqonaysaa hada wallahu aclam wbillahi towfiiq wasalaamu calaykum wraxmat اllahi wbarakaatuh